waxaan rabaa inaan shacabka soomaaliyeed meel kastay joogaan aan u xaqiijiyo in aan wax alla wax ka soo cusboonaaday aanu jirin kiiskii badda oo aan ka ahayn kiiska baddu inuu ku jiro maxkamad ilaa lix sannadoodna uu soo socday haddana uu gebagabadiisii marayo go-aanka ugu dambeeyana ay leedahay maxkamadda cadaaladda adduunka ee i c j waxaananu filaynaa go-aanku inuu soo bixi doono bisha lixaad ilaa bisha sagaalaad inta u dhexaysa dee waana go-aan maxkamadeed ilaahay baa ogsuu noqon doono laakiin niyad sami badan ayaanu ku qabnaa insha allah ducadii dadka soomaaliyeedna waa ku kalsoonnahay siyaasiyiin mucaarada iyo aqoon-yahano kaleba waxay idinku eedaynayaan oo ay shaki ka muujinayaan in xidhiidhka kenya iyo soomaaliya la soo celiyey ay wax kale ku hooslaaban yihiin oo gaar ahaan kiiskii badda la filayo in wadahadal dibadeed lagu dhammeeyo oo maxkamadda laga soo saaro arrintaama waxaad leedahay waxba kama jiraan dalka waxaa dowladda waa dowladda federaalka soomaaliya iyagaanay dadku kalsoonideeda siiyeen waxaanan u caddaynaynaa shacabka soomaaliyeed in aanay wax alle wax ka jiraa ka jirin kiiskaasina uu yahay go-aan maxkamadeed soona bixi doono insha allah haddii ilahay ka dhigo wax walba waa la isku dayey oo lagu xagalka daacinayo kiiskaa laakiin adkaysiga iyo dhabar adayga iyo samirka iyo qiimaha wadaniyadeed ayaa wuxuu keenay in la jixinjixi waayo go-aankana lagu simo go-aan maxkamadeed inuu noqdo qadar oo idin dhexdhexaadinaysay waxaa lagu tilmaamaa mid ka mid a waddamada shidaalka ee ka ganacsada isla mar ahaantaana dana kale arrinta badda marka taa lafteedu soo tuhun dhalin mayso in qadar idinkaiyo kenya iskukiin soo dhoweyso xiriirka kenya iyo soomaaliya waa kii xumaaday xumaanshuhuna wuxuu ka yimi faragelintii aanu tirsannay iyo maleeshiyaadkii ka imaanaya xagga kenya ee lasoo abaabulayay faragelintaas oo aanu diidnay bay ka timi waa tii nabaddu dhacday waa tii ciidamadii ay nabad qaateen arrintaas waa tii dhammaatay intaa wixii ka dambeeyey waxaanu mar walba soomaaliya ka shaqaynaysay wanaagga iyo darisnimada iyo xasiloonida haddana xidhiidhkii wuxuu marayaa bilow fiican in kalsooni la dhiso dabadeedna guddi baa la samayn doonaa guddidaas waxay ka shaqayn doontaa isu soo dhawaanshaha labada dal arrimahaasi marna xidhiidh lama laha arrimaha badda taasaan rabaa inaan bayaamiyo qadar waxay ku jirtaa waddamada ku caanka ka ganacsiga shidaalka iyo gaaska ee baddan soomaaliya iyo kenya isku haystaanna waxaa la filayaa in halkaas aw shidaal ku jiro marka ma howlahaasaa qadar ku qasbay inay idin dhexdhexaadiso oo waxaa jira dano ay ka leedahay qadar waa waddan muslina oo walaal ah oo carbeed oo intaasoo urur aan ku wada jirno kabacdi markaa waxaan isleeyahay wanaagunbay ka shaqaynayeen laakiin mudane qadar waa meel aada uga fog meesha hawshu ka dhacayso oo cidda hawshani khusaysa waa kenya iyo soomaaliya oo darisa dadka wax falanqeeyaana waxay sheegayaan in xidhiidhka soomaaliya ee kenya oo xumaadaa in qadar sida uu saamaynaya iska yar tahay marka maxaa qadar ku qasbaya in aydin dhexdhexaadiso idinka iyo kenya ee halkaas ku jira sida ay sheegeen madaxdoodu labada wadanba waa la saaxiib waxaanay caan ku tahay qadar dhexdhexaadinta iyo isu soo dhoweynta qadar oo keliya maahee shucubo badan iyo dad badan oo soomaaliya la saaxiib ah ayaa iyaga laftoodu qayb ka ahaa isu soo dhowaantan waanan uga mahad celinay qadarna waa uga mahad celinaynaa runtiina ma arko interest ku jira oo aan ka ahayn waxaan afka qalaad lagu yidhahdo in good faith niyad sami niyad samidaas baynu hawsha ay ku socotaa waxaanan islahay waxaabay mudan yihiin ammaan iyo iyo wanaag waana runtii wayna tahayba dadka wanaagga ka shaqeeya in loogu mahad celiyo waananu bogaadinaynaa cid kasta waana kuu sheego keligood maaha intii cilaaqaadku xumaaday oo dalal badan ayaa waxay ku dadaalayeen isu soo dhowaanshaha laakiin walaalaha qadar aad bay u dadaaleen iyagu wayna runtii mudan yihiin maxaa ka jira wararka sheegayeen madaxweynuhu qadar u socdo ay halkaa ku kulmi doonaan dhegeysta kenya runtii arrintaasi wax ka jiraa ma jiraan madaxweynayaashu way is arki karaan waana is arki jireen waana is arki doonaan laakiin ma jiro hadda inay is arkayaan inay qadar isku arkayaan inay koob iyo labaatanka bisha is arkayaan waxaas oo dhammi waa brobagando ay fidinayaan dad shisheeye ah oo raba inay xasaasiyad ka dhex abuuraan cilaaqaadkan bilowga ah ee cusub